waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wanaagsan maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada malban maanta waa isniin ay taariikhdu tahay labayo tobankii janaayo laba kun iyo lix iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah dowladda deegaanada new south wales oo loo awoodeeyey in ay xidhaan xarumaha diimaha ee sharci darrada ah ee faafiya nacaybka booliiska sidney oo xidhay nin lagu eedeeyey dhaqanxumo la xidhiidha cabsigelin qarax iyo madaxweynaha kuuba oo ka afceliyey hanjabaadii donald trump haddana warkii oo dhan booliiska new south wales ayaa dacwada ku soo oogay nin reer victoriya oo saddexiyo soddon jir ah oo ku eedaysan dhaqan xun kadib markii la sheegay inuu xirtay jaakad lagu kooleeyey walxo dhacdadan ayaa ka dhacday bonday iyada oo ninka la xiray habeenkii axadda ee bishan janaay ahayd kow iyo toban kadib markii booliiska loogu yeedhay halis qarax ciidanka qaraxyada ayaa baadhitaan kadib xaqiijiyey inaanay jaakaddu khatar ahayn dhacdadan ayaa timi saacada uun kadib markii kumanaan dadii isugu yimaadeen baroor diiq loo sameeyey dulmanayaashii toogashadii xeebta bonday golayaasha deegaanka ee new south wales ayaa yeelan doona awood xoog badan oo ay ku xidhaan goobaha lagu baahiyo khudbadaha nacaybka ee dadka ku dhiirigeliya fikradaha xagjirka ah tallaabadan ayaa lagu beegsanayaabaa layidhi xarumaha diimeed ee sharci darrada ah dowladda new south wales ayaa sheegtay in awoodeyntan oo lagu oggolaaday sharciga qorshaynta ay dowladdeegaanada u oggolaanayso inay bixiyaan ogeysiis xidhitaan haddii loo hoggaansami waayana ay ka goyn karaan biyaha iyo korontada laba dab oo waaweyn oo ka gubanaya victoriya oo uu ka mid yahay dabka tuulada longwood ayaa la filayaa in ay sii gubtaan muddo toddobaadyo ah cimilada oo qabowday ayaa la filayaa inay caawiso ciidanka debdemiska inkasta oo uu durba aad u saameeyey bulshooyinka deegaanada booliiska ayaa xaqiijiyey dhimashada hal qof oo meydkiisa laga helay deegaanka longwood ee gubtay ugu yaraan saddex boqol iyo sagaashan kun oo hektar oo dhul ah ayaa gubtay iyadoo ay islamarkaana saddex boqol oo dhismay waxyeeloobeen madaxweynaha kuuba dias canel ayaa si xooggan uga jawaabay hanjabaaddii madaxweynaha maraykanka donald trump ee ahayd inaanay kuuba heli doonin saliid ama lacago ka yimaada venezuela ilaa ay heshiis la gaarto maraykanka deas ayaa beeniyey hanjabaadda trump isaga oo ku sheegay baraha bulshada in kuuba ay tahay dal xora oo madax bannaan islamarkaana aanay cidi fargelin karin waxa ay samaynayso kuuba ayaa muddo dheer ku tiirsanayd saliidda venezuela si ay ugu isticmaasho korontada iyo gaadiidka waxaana joojinta saliiddu keeni kartaabaa layidhi cawaaqib dhaqaale oo culus kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa welwel ka muujiyey tirada badan ee laga dilay dadka ku mudaharaaday ama ku mudaharaadaya dalka iiraan urur u dooda xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu yahay maraykanka ayaa xaqiijiyey dhimashada afar boqol iyo sagaashan dibadbaxayaal ah iyo afartan iyo siddeed ciidanka nabadgelyada ah laga soo bilaabo siddeed iyo labaatankii disembar oo ah maalinkii dibadbaxayaashu bilaabee bilaabmeen siddeeddii bishan janaayo ayay dowladda iiraan goysay khadka internetka iyo telefoonnada dibadbaxyo kale ayaa laga sameeyey adduunka oo lagu taageerayo kuwa iiraan iyada oo magaalada bariis ay kow iyo tobankii bishan janaayo ka dabadbaxeen dad lagu qiyaasay kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo qof warkii maanta oo isniin ahayna intaasuu ku dhan yahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho